cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta dhuusmareeb waxa uu ku soo xireeyay shirka madasha biniaadanimada soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay-adda maareynta mas-uulooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudma shirkan waxaa kasoo qaybgelaya wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedka dalka iyo sidoo kale qaar kamid ah hay-adaha caalamiga ee dowladda soomaaliya ka taageera arrimaha biniaadanimada waxaana looga hadlayay muhiimadda ay leedahay iskaashiga dhammaan hay-adaha dowladda hay-adaha qaramada midoobey injooyada iyo bulshada rayidka si loo hagaajiyo howlaha diyaargarowga iyo xoojinta howlgelinta ka jawaabista xaaladaha degdega ah goreen gudoomiyaha hay-adda maareynta mas-uulooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macali cabdulle ayaa shirkan ka hadlay isagoo sheegay in ay muhiimad gaara tahay in bulshada soomaaliyeed ay si kaashadaan arrimaha gurmadka wuxuu ku soo aaday xilli aan soo marnay fatahaad aada u daran oo dalka oo dhan ka dhacday khaasatan gobollada ay webiyadu maraan iyo runtii magaalooyin badan oo biyo ay kusoo daateen taasoo runtii dhimasho weyn dalka soomaaliya gaarsiisay dalag badan oo la filaya baabi'isay guryo baabi'isay buundooyinkii magaalooyina waaweyn iyo isu markii dalka soomaaliya baabi'isay wuxuu ku soo aadayaa xilli adag oo ummadda soomaaliyeed ay marayaan xaalad adag wuxuu ku soo aadayaa xilli aan u baahannahay inaan isku duubni muujinno oo runtii xaaladda dalka soomaaliya oo wajahayo iyo abaarta ku soo socota aan isaga duubnaano waxaan rabaa runtii inaan maanta u sheego ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin weyn oo ay tahay inay isku duubni muujiyaan aan iskaga filnaano xaaladda isbabeddelayso dalka soomaaliya soo marayso waxaan rabaa runtii inaan ciidane ka markhaati kaco beesha caalamka iyo oo u diyaar garoobayso xaaladda bini-aadanimada khaasatan hay-adda un ocha oo runtii diyaarin doonto warbixinta taasoo runtii aan rabno iyadana inaan maanta dood weyn ka yeelanno iyo qaabka aan rabno inaan isla wajahno oo xaaladda anaga fal celino ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo shirkan soo xireeya ayaa sheegay in deegaanada galmudug qeybo ka mid ah laga soo sheegayo xaalad adag oo ay sababtay abaaraha dalka maadaama ay baaqdeen roobabkii la filayay ee la saadaalinayay sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka galmudug wuxuuna ku soo aaday xilli muhiim ah oo waddanka xaaladiisu ay roobabkii la filayeen aysan degiin kuwii la saadaalinayana weli aan mataqaanaa aysan caddayn say noqon doonto sidaa daraaddeed inaanu ka wada hadalno sidaan ugu diyaar garoobi lahayn marxaladaha soo socda waxaan u mahadcelinayaa hay-adda sodma oo run ahaantii markii la dhisay ilaa ay maanta shaqo muuqato qabatay waxaanan codsanayaa coordinationka iyo arrimaha isku dabaridka in sodma lagu dhiirigeliyo loogana dambeeyo ilaa yaduyiraad intaa bacdigeed waxaan rabaa inaan guud ahaan xaalka soomaaliya aan in yar ka taabto soomaaliya xaaladeedu aada ayay usoo hagaagaysaa hadday amni tahay hadday horumar tahay hadday wax soo saar tahay hadday dibulshiisiin tahay dhan walba waddanku meeshii ugu fiicnaa ayuu xaqiiqdii hadda maraya shirkan looga hadlayay arrimaha biniaadanimada ee dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jiraan bulsho badan oo soomaaliyeed kuwaas oo ku tabaalaysan gudaha dalka oo ay saameeyeen abaaraha dalka colaadaha ka jira qeybo ka mida dalka